asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wanaagsan galan wanaagsan khamiis wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka amuraha afrika oo ah barnaamij toddobaadla galabkasta khamiisa cadahan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado mar kale gala wanaagsan saaxiibayaal waa galab khamiisa taarikhda ay ku aastaysan tahay sagaaliyolabaatanka bisha sideedaad ee agosto sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha galabta barnaamijkan amuraha afrika aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doono bandow ayaa toddobaadkan gudihiisa waxaa lagu soo rogay guud ahaan dalka kenya sababaha bandigaas loo soo rogay ayaan xog ku saabsan barnaamijka amuraha afrika maanta in kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka maanta aad ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona hogaamiyaha mucaaradka dalka zambiya ayaa xabsi la dhigay kadib markii lagu helay dembiye waaweyn ciidanka waddankaasi xog ay baxsheen ayaan idiin soo gudbi doonaa maamulka jubbaland ayaa toddobaadka gudihiisa waxay ku dhawaaqday in xayiraad ay ka qaadeen golaha wasiirada soomaaliya tegitaan ay ku tegi lahaayeen magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijka amuraha afrika maanta idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan aad ku dhegaysateen toddobaadkan waxaa qayb ka noqon doono xeelyaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa ka hadlay dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya isku haystaan hadalla uu soo jeeshay ayaan barnaamijka amuraha afrika maanta aad ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale barnaamijka maanta ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa dalka jabuuti waxay todobaadkan gudihiisa ay kula kulmeen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo guddoominka baarlamaanka waddankaasi waxyaabaha ay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaa barnaamijka amuraha afrika maanta idinkugu soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doono ciidanka yuganda ee jooga soomaaliya ee waxa ay cabasho xooggan ay ka muujinayaan mushaharlaan haysata xoge ay faafiyeen ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijka ku dhegaysan doontiin saaxiibayaal waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa toddobaadkan gudaysa waxa ay fariin u direen madaxweynaha jubbaland fariintaas waxay tahay ayaad maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa wuxuu toddobaadkan gudihiisa hambalyo u diray golaha sare ee waddanka suudan hambalyad uu diray ayaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qodobada aan ugu soo korinta barnaamijkan ku goojirna ayaa dhegaysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara kana kala socodsiin doonaa anigoo xasana waa mar kale iyo amuraha afrika
markii aan dulmi waxay ugu daqaydii markii aan dulmigii tan guriga qabay iyadoo dagu dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dagu dhex jiifto وليس وضاح صورها حتى العذي يبقى جايز كفواتي سي جايز صورها حتى العذي يبقى جايز كفواتي سي جايز
galab wanaagsan ayaan idilena saaxiibayaal kusoo dhawda barnaamijku dhan waxaan ku bilaabaya dalka kenya dowladda kenya ayaa ku dhawaaqday in guud ahaan dalka kenya lagu soo rogay bandow laga bilaabo afar iyo labaatanka ilaa soddon iyo kowda bisha agost ee sanadkani sida mas-uuliyiinta kenya ay u xaqiijiyeen bandowgaani ayaa yimid kadib markii dowladda kenya ay sheegtay in guud ahaan dadka ku nool dalka kenya lagu samayn doono tiro koob waxay sheegtay dowladda kenya inay qof walba oo kenyaan ah la diiwaan gelin doono si loogu ogaado tirada guud ee dadka ku nool gudaha waddanka kenya waxaa laga cabsi qaba in dagalameeda al-shabaab ay weerar ka geystaan inta ay socoto diiwagelinta guud waxaana sidoo kale ciidamo dheerad ah la geeyey magaalooyinka waaweyn ee waddankaasi kenya dagalameyaasha al-shabaab ayaa wax dagaalo xoogan ay ka geystaan gudaha waddanka kenya kuwaasoo ay sheegeen inay cad ugu yihiin ummadda soomaaliyeed rikay hurudoy cadow ku herye hurudoy adyeeyad ade hurudoy hadba cunaye hurudoy
amura afrika ayaad degeysanaysaan raadiyo hacdadana waaad nagala socotaan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka zambiya shimsin ayaa waxaa todobaadkan gudihiis uu ka soo muuqday maxkamad markii lagu eedeeyey inuu faafiyo muuqaalo lagu aflagaadiinayo madaxyaha waddankaasi booliska zambiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay xabsiga u taxaabeen ee ninkaasi markii uu baraha bulshada ka baahiyey muuqaalo daawasho ah oo ku dhaliicaynayo madaxweynaha isagoona ku tilmaamay ey madax adag oo macno adag hogaamiyaha xisbiga national documenti ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in halidiisa si qaldan loo fahmay balse uu la jeedo in madaxweynaha waddankaas uu yahay nin daalana islamarkaasna uus ahayn in waddanka u shaqayn kara hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka zambiya ayaa tusaale usoo qaatay iyada ku nool magaalada laasen oo ka tirsan caasimada dalka zambiya ee losaka halkaas uu horey ugu noolaa madaxweynaha longa isagoona sidoo kale soo qaatay safaro isdabajoog ahaa oo dibadda madaxweynaha waddanka zambiya uu ku tagay
ohay afrikay hurudoy cadow ku herye hurudoy hadyeyad ade hurudoy hadba cunaye hurudoy
barnaamijka maro afrika ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal raadiyo xaaladana waa nagala socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa todobaadkan gudihiisaa kulan ku yeeshay xubnaha golaha wasiirada maamulka jubbaland lix maalin kadib doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland mar saddexaad lagu doorto ka dhacday magaalada kismaayo oo xarun ku meel gaar u ah maamulka jubbaland shirka golaha wasiirada jubbaland uu shir gudoominaya madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa lagu sheegay in jubbaland xayiraada laga qaaday golaha wasiirada dowladda federaalka taasoo la saaray xilligii ay socdeen doorashooyinka maamulka jubbaland marka laga soo tago tallaabada ay qaadeen golaha wasiirada maamulka jubbaland ayaa haddana dowladda federaalka soomaaliya waxay horey u sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashooyinka iska soo horjeeday ee toddobaadkii lasoo dhaafay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taas oo ahayd soo xilista baarlamaanka jubbaland iyo tan doorashada oo mar saddexaad lagu doortay madaxweynaha jubbaland iyo sidoo kale musharixiin kale oo iyana madaxweynaha isaga doortay magaalada kismaayo ee jubbada hoose maamulka puntland ee xilliga ugu jiray doorashooyinka waxa ay xayiro dhinaca socdaalka ah saareen mas-uuliyiinta dowladda federaalka ilaa inta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha ee maamulkaasi oo ka dhacday sideedii bisha january ee sanadkani magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland ee waqooyiga soomaaliya ahama la saaraa hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya kulan wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka mura afrika ayaad degeysanaysaan raadiyo xaalaadana waa nagala socotaan xeer ilaaliyaha guud ee qaranka soomaaliya doctor axmed cali daahir ayaa sheegay in maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay bilaabi doonto sagaalka bisha soo socota dhegeysiga wareegga koowaad ee dacwadda badda ee ka dhex tagan dalalka soomaaliya iyo kenya waxa uu sheegay xeer ilaaliyaha qaranka in dowladda federaalk soomaaliya ay rajo badan ka qabto inay ku guulaysato dacwadda badda ee soomaaliya kenya waxa uu xusay in mid laba maalmood la dhagaysan doono soomaaliya iyo kenya kadibna maxkamadda ay ku dhawaaqi doonto xukunka cidda iska leh badda lagu muransan yahay ee waddanka soomaaliya dacwadda la xiriirta muranka badda ee xuduudaha badda ayaa soo jiitimaysay inta badan toban sano balse dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bishii julaay ee sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii maxkamadda e c j geysay kiis ka dhan ahaa kenya oo doonaysay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ee dhinaca badda soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loo dheeriyo xadka dhulka kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay ayaa wuxuu gaarayaa ilaa boqol kun oo kilomitir oo isku wareega
ahama la saaraa hurudoy hayin sidiisa hurudoy la hogaaminaya dulli lama hilabe away hana dadaade dulli lama hamar afrika ayaad maqal dhegeysanaysaan raadiyo xadadana waa nagala socotaan jabuuti ayaa markaana diya toddobaadkan gudihiisa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka cabdi xaashi cabdulaahi iyo maxamed muser sheekh cabdiraxmaan ayaa qasriga madaxtooyada toddobaadkan gudihiisa waxay dalka jabuuti ay kulan kula qaateen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka ee waddankaasi mas-uuliyiinta ayaa iska xog wareystay arrimaha xiriirka labada dal oo wadamo walaalaha ah iyo kaalinta dowladda jabuuti markasta ay ka garab taagan tahay walaalahooda ummadda soomaaliyeed sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed muser sheekh cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa waxay toddobaadkan gudihiisa kulan la qaateen guddoomiyaha baarlamaanka dalkaas jabuuti waxayna ka wala hadleen xiriirka baarlamaanada soomaaliya iyo waddanka jabuuti mas-uuliyiintan ayaa dhankooda kaga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada baarlamaan ee labada waddan gudoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah waxay toddobaadkan gudihiisa ay ku tageen magaalada jabuuti caasimada waddanka jabuuti halkaasoo kulamo kula qaateen mas-uuliyiin badan oo ka tirsan waddanka jabuuti
away hana dadaade doqombo habowsano weligeed halaysane sidaa xoolihiiba xirahdada mooya doqombo habowsano weligeed halaysane sida xoolihiiba xiralalaguboya
qayb ugu dambeeyey amuuraha afrika ayaad degeysanaysaan dalka uganda ciidamada ka jooga soomaaliya ayaa markaan eegeynaa ciidanka difaaca dalka uganda ee loo soo gaabiyo u b d ee jooga soomaaliya ayaa la sheegay inaysan wax mushaara qaadan in ka badan toddoba bilood oo ay ka howlgelayeen gudaha waddanka soomaaliya wadarta guud ee lacagta ka maqan ciidankaas ayaa waxaa lagu sheegay inay dhantahay konton iyo laba milyan oo shilinka uganda ah sababaha ay u laayeen mushaarka welima aysan saacin wasaaradda difaaca dalka uganda balse maamulka wargeeska new fishin waxay ballan qaadeen inay bidhaami doonaan gundhiga sababay mushaar la-aanta ciidanka kenya ee ka howlgala gudaha waddanka soomaaliya barnaamijka intaasi ku dhan yahay waxaan kaga tagaya heestan tani kulan dambe khamiis wanaagsan saaxiib yaal
Thank you.
taqaan aramidu inay galay taqaan hadba waxaan arkaa anoy cidlaa deri dhaban sidii kuoloolaye hadba waxaan arkaa anoy cidlaa deri dhaban sidii kuoloolaye ubax baan sidaa kula soorde madiga aqbali ubax baan sidaa kula soorde madiga aqbali eegad kalgacaladaygu ubaya dhibka mawd eegad kalgacaladaygu ubaya dhibka mawd naftan nafta naftan naftan ku ogole naftan nafta naftan naftan ku ogole ku abaajide abaydinka ku abaajide ku abaydinka kugu indhala kugu indhala usha maadu qaban usha maadu qaban usha maadu qaban usha maadu qaban usha maadu usha usha maadu qaban bulshada laitoodiba xasuusiyo qoon abti ka baxshee iku dhicin ilmadu jira warsateesha sacabka mari iku dhicin ilmadu jira warsateesha sacabka mari eedada kalgacalada igu ugbaya dhibta mawga bixin eedada kalgacalada igu ugbaya dhibta mawga bixin naftan nafta naftan nafta ku ogoleeye nafta naftan nafta naftan naftan ku ogoleeye ku abaajide ku abaydinka ku abaajide ku abaydinka kugu indhala kugu indhala ushamaadu qaban ushamaadu ushamaadu qaban ushamaadu qaban ushamaadu qaban usha ushamaadu qaban